الحمdu لله نحمdه ونsتaعiنه ونsتغفiره ونعuudu bاللahi min شhروuرi أنfuسina وmin سيئaaت أعmاalina maن يهده الlah falaa mdila lah وmaن يطلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إilا الlah waxdah laa شhariika lah وأشhهadu أna محamada cabdh وrasuuله اllahuma صل عlى محamadi وعlى آlih وأصxaabه wman tabicahum bixsaan ilaa yowmi اddiin ama bacd faslun fii axkaami luqadati baadidii axkaamteedii uu fasal u yahay fasalkan wuxuu ka hadlaa baadida meelaha laga qaado axkaamteeda waidaa wajada hadduu helo huwa shaqsigii luqadatan baadi fii mawaatin meel cidlahan qofna lahayn meel aan qofna lahayn hadduu ka helo mawaadka waa nagii soo ogaana darsigeenii hore waa dhul aan qofna milki u lahayn waa dhul aan qofna milki u lahayn saasaa loola jeedaa haddii dhul milki loo leeyahay laga helo qofka milkiga laha iskale wixii laga helo hadduu asagu yidhaha anaa leh mali hadduu yidhahdana qofkaas qofku milkigu uga soo wareegay kaas waa loo geyna wuu leeyaha dhulkii waagii aad sidaama iga gadatay xoolahana laga dhexelay hoo hadduu yidha anaa leh isaga qaadana hadduu yidhaha melihii kaas midkii ku xigay oo milkigu uga soo wareegaa loo geynay ilaa laga gaaro kii dhulka nooleeyey meesha xoolaha laga helay marka meel milkiya wixii laga helaa maaha baabka marka ugu dambey qofkii meesha nooleeyaya qaadanaya isagaal meesha wii dib meel qof milkiyo wixii laga hela isagaa iskale oo hadduu sheegto wey isagaa iskale haddii dahab laga helo haddii macdan laga helo haddii shidaa laga helo qofka dhulka milkiga u leeyahy wii laga helo isagaa leh isagaa iskale duu laakiin sheegadiida waa masalo kale waidaa wajada shaqsigii hadduu helo luqadatan baadi fii mawaatin meel aan qof lahayn hadduu ka helo aw dariiqin wada hadduu ka helo falahu waxaa u sugnaaday akhduhaa baadidii la qaadideeda iyo wa tarkuhaa laga tegiddeeda labaduba waa bannaanya wa akhduhaa in la qaadaana owlaa fiicnaansho badan min tarkihaa in laga tago maxaa inay dayacantaa dhici karta wa akhduhaa qaadideedaana owlaa habboonaasho badanoo fiicnaan badan min tarkihaa in laga tagay ka fiicantahy waa goorma in kaana waa hadduu yahay shaqsiga aakhidkaahoo qaaday qofka aakhidkaa oo soo qaaday in kaana alaakhidu qofka soo qaaday hadduu ku sugan yahay calaa hiqatin kalsooni min alqiyaami inuu u istaagi karo bihaa bixifdiha ilaalinteeda marka uu qaadayo hadduu naftiisa ku kalsoon yahay inuu ilaali karo xifdi karo sharcigii waafaji karo inuu qaado ayaa ka fiican inuu meesha uga tago laakiin haddii uu cabsanayo isleeyahay anaad sharciga waafaji weydaa inuu ka tagaa u fiican sidaasa u fiican hadduu ogyahay inuu qaa'in yahayna oo inuu iska cunaada dhici kartana waaba ka xaaraan inuu qaato hadduu qaadana waaba tuugba qaa'ina waidaa akhadahaa baadidii markuu qofku soo qaado wejaba waxaa ku waajibaya calayhi korkiisa an yacrifa inuu oqoonsado sittata ashyaa lix shay an yacrifa weye yaada la kordhiga caynka la reeba rada waa la hoos dhigaa an yacrifa an yucarifa maaha an yucarifa noo soo socotaa an yacrifa waa inuu oqoonsado asagu waa inuu oqoonsado sittata ashyaa lix shay wicaaha weelka ay ku jirto weelka ay ku jirto waa inuu oqoonsado ma maqaara ma maro yar iyo tariiqada ma weel biraha weelka ay ku jirto waa inuu oqoonsado wa cifaasaha weelkeeda waa inuu oqoonsado jumhuurta shaaficiyadu wicaaa iyo iyo cifaasa isku miday ka dhigeen weelay ka dhigeen shaarixana sidaasu maray shaarixana sidaasu maray waa kan le wa cifaasaha huwa bimacna alwicaa weelkiiu la midya laakiin abu sulaymaan alkhadaab iyo shaaficiyada ka mid ah waa kala duway oo wuxuu dhi alcifaas aljildu اladii yulbasu ra'su اlqaaruura qaaruurada ama dhalada meesha madaxeeda maqaar lagu xidhi jiray maqaarkaas oo qoorta dhalada looga xidha ama qaruuradda taasaa la yidhahdaa u hi cifaas cifaaskaasaa la yidhahdaa waa suun ama maqaar oo dhalada meesha madaxa looga xidho kaasaa la yidhaah u yidhi cifaaska ee weel maahan isagu waa kala duway marka wicaaha weelkeeda waa inuu oqoonsado wa cifaasaha suunkeeda hadday dhala ay tahayoo suun uga xidhan yahay ama maqaar madaxa waa inuu oqoonsado waa wikaaha afxirkeeda waa inuu oqoonsado waal hadday ku jirto afka maxaa uga xirnaa haddii afka wax uga xidhan yihin waa inuu oqoonsado waa jinsiha jinsigeeda waa inuu oqoonsado ma dahaba ma fida ma xoola waa maxay wacadadaha tiradeeda wax la tiriyo hadday wuxuu yihiin wacadadaha tiradeeda waa inuu oqoonsado wa wasnaha miisaankeedana waa inuu oqoonsado hadday yihiin wax la miisaamo waxaa la mida wakadalkaylu wadarcu hadday yihiin wax la beego beegooda waa inuu oqoonsado wax la dhudhumiyo hadday yihiinna dhudhunkoodaiyo mitirkooda iyo yaardigooda waa inuu oqoonsado marka shay walba sidii lagu cabiro u oqoonsana marka cadad iyo wasniga lagugu soo gaabiyey wakadalika alkaylu wadarcu markuu oqoonsado waxaa kaloo waajib ku ah inuu xifdiyo marka wayaxfadahaa wayajibu waxaa ku waajibaya an yaxfadahaa inuu ku xifdiyo fii xirsi milihaa baadidaas oo kale meesha lagu ilaaliyo shay walba meel lagu ilaaliyuu leey lacagtu meel la dhigay leeda maacuunta meel la dhigay leeda dharku meel la dhiguu leeya shay walba meel lamidahaa jirta shayga nuucan baadidaahu helay la midkaa meesha uu asagu ku ilaaliyo ku xifdiyo meeshaasoo kale inuu dhigaa waajib ku ah meel dayacaada ma dhigi karo umana bannaana hadduu dhigana waa bixina uma idaa araada hadduu doono labay marka mid tahay markaad soo qaadda baadidii inaad doonaydo inaad milkido iyo inaad doonaydo inaadan milkin haddaadan doonayn inaad milkidaba ma rabtid weligaa inaad milkido waa inaad haydo markii uun hadda uun aad meelahaas joogto dadku joogana baadiyan haya aad tidhaahdo khalaas weligaana waa hayna haddaad toban sano haydo ma yeelan kartid mana maamuli kartid mana bixi kartid waa markaadan adigu rabin inaad milkido wax kale waajibkumaan waa inaad xifdido wixii meelahaas un waa inaad ka sheeg sheegto khalaas sheegsheegiddaasuna xad gaara male marka laakiin haddaad rabto inaad milkido sidaana waajib kugu ah uma idaa araada hadduu doono tamallukahaa baadidii la milkinteeda carafahaa waa yaboohina ama waa baafinaa sanatan hal sano hal sano laba-iyo toban bilood ah ugu yar intaas waa inuu yaboohinayo waa inuu yaboohiyaa waajib ku ah calaa abwaabilmasaajidi masaajidda albaabadooda masaajidka gudihiisa wax lagama yaboohiyo waa xaaraan dad iyo duunyo midna lagama yaboohiyo laakiin muxuu samaynaa masaajidka markuu ku tukaduu ka baxaa bannaanku istaaga marka dadka soo baxayuu leeyahay baadi sidaas tilmaantiiu qayb yar ka sheega ma wada sheegayo baadi sidaas ayay ka maqanta baadi sidaas ayay ka maqan tahay albaabku taagnaana marka dadku ka soo baxayaan masaajidda meelaha la yskugu yimaadoo dhanna waa sidaasoo kale suuqyada iyo meelaha dadku iskugu yimaadaanoo lagu shiraayo iyo meelahaasuu ka yaboohina meeshii uu ka helay iyo meelahaas inuu ka yaboohiyaa waajiba tilmaanta inuu wada sheegaana uma bannaana duu wada sheego oo qof yidha anaa leh oo uu qaato oo hadhow qofkii lahaa soo baxo asaga guda hal isaga cadowga u loogay maxaa la rabaa tilmaanta qaybuu ka sheegaa qayb muhiimana waa qarina marka qofkii yidhaa anaa iga maqan tahay tilmaamo uu leeyahy hadduu tilmaantii wada sheego wax kale u diri ma waa siina la adigu malihid qofaana sheegtay markhaati kenya maaha uma diri karid markhaati qof hadduu mar sheegto tilmaantiina si saxa u sheego faraad ka saare uma idaa araada markuu doono tamallukaha baadida la milkinteeda carafaha waa yaboohina sanatan sano calaa abwaabi almasaajidi masaajidda albaabadooda ayuu ka yaboohinaa iyo wa filmowdici meeshii alladii meeshii wajadaha uu baadida ka helay fiihi makaanka dhexdiisa fa in lam yejid hadduusan helin saaxibaha qofkii iska lahaayo maaligaaha waa waayey sanadkiina waa yaboohiye labaiyo tobankii bilood labaiyo tobanka bilood ma ahan inuu iska dhawaaqayo maahan marka hore oo uu helo oo uu bilaabayo yaboohinta kulla yowmin laba goor waxaa ku xiga hal mar waxaa ku xiga usbuuciyo laba mar ah bishiyo mar waa afar goor maraatibta marka tacriifka afaruu ka dhigaa martabada ugu horayda waa inuu tacriifiyo yaboohiyo maalinkii laba goor labada gelin gelinka hore iyo gelinka dambe hal usbuucu sidaas kuwadaa martabada labaadna waa inuu yaboohiyo ama baafiyo maalintiiba hal mar usbuuc ama laba usbuucu sidaas ku wadaa martabada saddexaadna waa in uu yaboohiyo usbuuciiba hal mar ama laba mar ilaa toddoba usbuuc uu sidaas wadaa martabada ugu dambaydana bishii mar ama laba mar ayuu yaboohinaa ilaa ay ka dhammaato sanadaasu marka afartaas ayuu u qaybinayaa xaashiyada baajuuriga fa in lam yejid hadduusan helin saaxibaha baadida qofkii iska lahaa kaana lahu waxaa u sugnaaday an yatamallaka inuu milkiyo maahan muddadu markay dhammaato inuu iska milkinayo milki jabri ah waa inuu asagu doorto inuu milkiyo bishardi damaani inuu gudayo shardigeeduna ku milkina inta baadidii ku soo dhego uu wuxuu leeyahay tamallaktu haadihi luqadata waa milkiyey baadidan uu leey qofkii lahaa dil la helana anaa siinaa uu leey khalaas markaas ama qof ha siiyo ama hasagu ha cuno waa u bannaanta ka hor ma sadaqay karin mana isticmaali karin marka waa inuu markaa sanadku dhammaado u leeyahay tamallaktu haadihi luqada markaasuu isticmaali karaa qof sii karaa saa u isticmaali karaa qofkii lahaa haddii la helo yowman min alayaam walow bacda cashara siniin toban sano kadib haddii xataa la helo qofkaas waa ku leey waa ka gudanay duusan asagu u cafin waa uu ku leey inta yaboohiyayaan isticmaalay uga harima daan la helinna waxba xaquhu lama jiraan qofkaas maxaa yeele dariiq sharciyuhu maray dariiq sharciyuhu maray wlluqadatu baadidu calaa arbacati adrubin nuucyaalaha fara korkood ayay ahaatay baadidu waa afar nuuc axaduhaa midkeed maa shay wey yabqaa baaqi ahaanaya cala dawaami si joogtaa shay aan baaba-an wey haddaad meel dhigto sida lacagtii iyo dahabkii oo kale fa haadaa haadaa halkaad ku ishaaree maa sabaqa min tacriifihaa sanatan wa tamallukihaa bacda sana wey haadaada waa xukunkii aan soo sharaxnay oo ahaa maa sabaqa min tacriifihaa sanatan wa tamalluk sharaxayni dhiga sharaxayni dhiga maa sabaqa min tacriifihaa sanatan wa tamallukihaa bacda sana haadaada kalkaasaa lagu ishaaraa fa haadaa xukunkaan soo sheegnay xukmuhu waa nuucaas xukunkiisa nuuca oo haddii meel la dhigo aan baaba-ayn sida lacagta iyo dahabka xukunkoodii waa soo sheegay waa soo sheegay war kale male nuucaas hal sanuu yaboohina kadibna xukunkaasu leeyay waa hadduu rabo inuu milkiyo athaani nuuca labeeyaa maa shay weeye laa yabqa aan baaqi noqonayn nuuca labaad waa nuuc aan oolayn oo fasahaadaya ka dacaami sida cuntada aradbi qoyan ka dacaami cuntada aradbi ee qoyan cunto qoyan oo kaleeto oo cunto bisil oo kale ama oodkac gaari looga dhex tegay oo kale jeeg oodkac u helay jeeg oodkaca marka oodkacii xoogaa muddo yaru oolaa haddii aad tiraa meel iska dhiga waa caariyaysana waa hallaaba eberu noqona laakiin muddo dhaduu usbuucyo iyo bil iyo waa dhici karta inuu jiro laakiin wax daa'im u jiraya maaha wax daa'im u jiraya maaha kaasna waa nuuc midkaas marka waa kanaa xukunkiisa mukhayarun fa huwa qofka u celi fahuwa almultaqidu qofkii soo qaaday weeye baadidaas fa huwa qofkii soo qaaday mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey bayna aklihi nuucaas la cunidiisa iyo wa qurmihi la gudidiisa ow baycihi la gedidiisa iyo wa xifdi samanihi lacagtiisa in la ilaaliyo labuu khiyaar u leeyahy inuu asagu inta cuno uu iska yaboohiyo qofkii markuu arkana ka u gudo inta cuno uu leeyahay waa uu oqonsaday moogtahay war yaa oodkac ka lumay uu iska leeyahy oodkac yuu ka lumay waad yaboohina wixii ka lumay wixii uu sheega war yuu ka lumay si uu leeyahay qofkii sheegta sifaadu sheegay lawaalu ku jira qadaruu la egyahay wax badan lagu ogaan karaa qofka runta sheegaya qofka kale weelkaa ka mida iyo nuuciisa iyo intuu la egyahay markaas u guda uu leeyaha qiimihiisii kaala qaado inuu marka cunoo gudo ow beecihi inuu gado wa xifdi amani lacagtiisana meel ku ilaaliyo labadaasu khiyaar u leey inuu asagu cuno yidhi anaa u gudaa markii la helo oo uu iska yaboohiyo markii la helo u guda iyo inuu inta gado lacagta meel dhiga ee uu yaboohiyo lacagta yabohima shaygiyuu yabohina shaygaas yuu ka lumay shaygaas qofkii yeeshu le waa tana waa gaday lacagtii waa tan labadaasuu khiyaar u leeyay wixii hallaabaya oo aan meel oolayn wahaali nuuca saddexee maa shay wey yabqaa ku baaqi noqonaa bicilaajin farsamayn shay haddii la farsameeyo baaqi noqonaa ka rudabi sidaa rudabkii oo kale rudabku waa timirtu intaysan qallalin alladii yatatamaru aa la idhahdaa waa shayga timir noqon doona alladii yatatamaru iyo walcinabu canabkii alladii yatazababu ee zabiibka noqonaa wey alladii yatazababu waa midka zabiibka noqon doona canabka oo zabiibka noqon doona ayaga haddii la qallajiyo oo meel la dhigo qof yaqaana gacanta ku dhigo waa inta qalaqalajiyaa meel lagu ridaa muddo dheer oolaya muddo dheer oolaya haddii laakiin aan la farsamayn waa hallaabaya wa haali maa shay wey yabqaa ku baaqi noqonaa bicilaajin farsamayn ka rudabi sida rudabkii oo kale alladii yatatamaru waa rudabku waa timirtu markay qoyan tahay oo aysan weli qalalin midaan annaga naloo keena timirtaan waa mid middii qalashay waayo timir qalashaya lehi oo timiray noqoto ee rudabku saas maa waa qoyan yahayo waa qoyaan a ka buuxa isaga dhan quldhuc waayo marka rudab oo aan weli timir noqon wey iyo canabkii oo kale oo aan weli zabiib noqon zabiibkan waa canab fa yafcalu wuxuu ku samaynaa almaslaxata maslaxada oo min bayci in la gado wa xifdi wa xifdi amani lacagtiisa la ilaaliyo oo tajfiifi in la qallajiyo wa xifdii la ilaaliyo labadaasuu kala doorana ma cuni karo nuucan nuucaan cuni ma halaasaa qarash kama rabo ama waa gadaa waa la gadanaho waa waxa loo jeceliya ama inta qallajiyo hadduu farsamada yaqaanoo ka dhigo timir ama canab u meel dhiga marka labadaasuu kala doorana inuu inta farsameeyo oo ka dhigo qaab uu u baaqi noqon karo uu meel dhigo iyo in uu inta gado oo hadda suuqa geeyo gado lacagta uu meel dhigo labadaasuu kala doorana waraabicu nuuca afreeya maasha wey yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin in la biilo waa baadi iyadu nafaqa u baahan oo qarash u baahan qarashay u baahanta wadaalika mihaalkii kalxayawaani waa xooloo kale arigii oo kale wey wa huwa magaasu darbaani duu darbayni laba nuuc midu saaxiiba wey kan laba loo kala qaadaa qarashka u baahan oo xoolihii oo kalea xayawaanun xoolo xayawaankoo laa yamtanicu aan ka reebtoonaa karin binafsi nafsadiisa min siqaari sibaac dugaagga yaryar bahallada yaryar xayawaan aan iska celi karin kalqanami waa cijlin ka qanamin waa cijlin arigii iyo weylihii oo kale iyo mid aan xayawaan xayawaana oo aan bahallada yaryar iska celi karin bahallada yaryar aan iska celi karin dawacadiya cuna gaduudaniha cuna haram caskiya cuna bahallada yaryarkaa xataa cuna intaan bahal weyn la gaarin waa arigii oo kale iyo weylihii oo kale iyo kuwaas wey kaas waa nuuc xayawaanuna laydha laa yamtanicu aan reebtoonaa karin binafsi nafsadiisa oo aan ka reebtoonaa karin oo iska difaaci karin min siqaari sibaac dugaagga yaryarka fa huwa fa huwa mukhayarun fa huwa qofkii u celi fa huwa ayilmultaqidu qofkii soo qabtay baadidaas oo ariga ama weylaha soo qabtay mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey bayna akli la cunidiisa wa qurmi amani lacagtiisa oo la gudo aw tarkihi cunidda in laga tago wa tadawici laguna samafalo bilinfaaqi nafaqayn caleyh korkiisa la nafaqeeyo aw baycihi in la gado wa xifdi amani lacagtiisa la ilaaliyo saddexuu kala doorana meesha maahan meel xooluhu doog soo daaqayaan waa meel xoolaha la biilaa laga hadla xoolaha haddii aan meesha ay doog iska soo daaqayaan adiga qarash kaama rabo ma cuni karti ma cuni karti laakiin meeshu hadday tahay meel xoolaha la biilo oo nafaqo ay kaa rabaan xoolahan saddexaad khiyaar u leeda inaad cunto qarashkiisii lacagtiisiina aad adigu guddo waa koow fa huwa qofkii soo qaaday mukhayarun khiyaar ayaa la gelinaya bayna aklihi cunidiisa wa qurmi amanihi iyo lacagtiisa inuu gudo aw tarkihi tarki lakli cunidda inuu iska daayo cunidiiyuu ka dayna cuni ma meeshii uga soo tega maan ow tarkihi neefkan xoolahan waa ka tegaa bila akli cuni ma cunidiiu ka dayne wa tadawuci waa ku sadaqaysana bilifaaqi nafaqada caleyh korkiisa maan inuu hadhow qofkii baadida lahaa xoole ku yeeyo asaga ixsaan u samayna xoolahan iska qarashka ka bixina qarashku ka bixina ow bayci midda saddexaad ow bayci inuu gado wa xifdi amani lacagtiisana uu xifdiyo saddexdaasuu kala doorana laakiin kuma jirto inuu yidhaahdo qarashaan ku baxshay hadhow aan ku leeya qofkii maya nuucaas waa xayawaanka mid ka mida waa midkaan dugaagga yaryar iska celi karin wa xayawaanun wafaani midka labeeya xayawaanun waa xayawaan xayawaankoo yamtanicu ka reebtoonaa kara binafsi nafsadiisa min siqaari sibaac dugaagga yaryar mid iska celi kara oo dawacadii iyo gaduudanihii iyo haramcaski kuwaasu ma cuni karaan laakiin kuwa waaweynoo dhurwaaga iyo libaax iyo waa cuni kara waa geelii oo kale iyo fardihii oo kale iyo kuwaasoo kale wey kuwaasoo kale wey wa xayawaanu waa xayawaan xayawaankoo yamtanicu reebtoonaana binafsi nafsadiisa min siqaari sibax ka reebtoonaana dugaagga yar baallada yaryar qofkaas waxaa la fiirinaa meesha ay xoolahaasu joogaan iska soo qaba maaha mar hadday xooluhii nuucaas waaweynoo geela iyo fardaha iyo ah meeshay joogaana la fiirina fa in wajada qofku hadduu ka helo hu nuucaas fi saxraa'i bannaan baadiye cidlaa taraka waa ka soo tega ma bannaano inuu yidhaha waa baadi hadduu yaqaano qofka iska leh oo hebel u soo qabo waa geelii hebel waa u soo qaba kara taas waa tacaawun cala albiri wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih waa geelii hebel waa u soo qaban kara waa faraskii hebel waa dameerkii hebel waa u soo qaban kara laakiin baadi weeye waa soo qabana waa soo lexina geeligaygan ku dara maya baadiye hadduu joogo lama taaban karo geela baadiye hadduu joogo lama taaban karo taraka waa ka soo tega wa in wajada qofku hadduu ka hela hu nuucaas fil xadari magaalo waa meel magaalaa ama magaalada darafkeeda waa isku mid fa huwa qofkii mukhayarun waa mid la khiyaar geliyey bayna alashyaai shayaalkii ahalaaati saddexda ahaa fiihi xayawaankaas dhexdiisa xayawaankaas wuxuu khiyaar u leeyahay saddexdii shay saddexdii shay maxay ahaayeen oo hadda aan soo ogaanay oo ugu dambeeyey inuu cuno iyo inuu qarashka ku sadaqaysto iyo inuu tagada lacagta xifdiso ma ahayn waxaad leedahay saddexdiiyaa khiyaar uu u leeyahay ay majmuucuhaa laa jamiicuhaa saddexdiiyuu khiyaar u leeyahay dhammaan maahane isku darkeedaasuu khiyaar u leeyahay maxaa loola jeedaa labaa u bannaana loola jeedaa tii ugu horrayday uma bannaana alkhasla aluulaa laa tata'ataa hunaa alkhaslatu aluulaa laa tata'ataa hunaa tii ugu horraydo ah inuu cuno uma bannaana halkan waa ka mamnuuc laakiin labada kaleu khiyaar u leeyahay oo ah inuu asagu iska biilo oo ku sadaqaysto iyo inuu tagado lacagta xifdiyo labadaasuu khiyaar u leeyahy tiis koobaad khiyaar uma lah oo inuu cunaa faslun wa idaa wujida haddii la helo laqiidun halkan axkaamu laqiid ale laqiid haddaad maqasho waa caruur meel laga soo qaaday waa faciil bimacnaa mafcuul ah laqiid bimacnaa malquud wey meelaa laga soo qaaday wey waa caruurta ay soomaalida badankoodu wacalka yidhahdaan waana qalad wey yaa ku yidhi waa wacad yaa kuu sheegay ha caruuraha dariiqyada laga soo qaadaa waclaa yaa ku yidhi adiga maa arkaayay markii hooyadiis dhashay maadaa ogaa inuu xaaraan ku dhasho lama yidhaha laqiidaa la yidhaha lama yidhaha wacad yaa kuu sheegay waxaa dhici karta hooyo xanaaqsan oo aabbaha ku kacsan meesha ku tuurta hadda maaloo nin oo dulaarta ka mid ahaa ii sheegaayo hooyo aabbaha ku kacsanaydaad niqiinaa jirtu markaasay markay fooshi qabatay inta oraday oo god u qoday ku aastay caruurkii haddee ka war ilaahay un awoodi gurigii markay timid aa la dareemo dumarki dad caqli badana jira waa la dareema gabadhu inay umusho raadkeediia lagu orday godkiia la qoday cunugiio nafti weli ka dhicina lasoo baxay markii banaanka la keenay kadib naftu ka dhacay ana ninkayna ay dagaal ka dhexeey bis marka qofka haddii mogta cadaawa gasho shar aan la suuray karin aa ka imaanay shar aan la suuray karin aa imaanay marka caruurta dariiqyada laga qaado lama yidhaahdo wacal ee laqiidaa la yidhahdo laqiidaa la yidhahdo waal waxaa la yidhaha caruur la yaqaan gabadhaasa keentay waxa weyaan aabba oo xalaal uga dhalayna ma jiro kaasaa la yidhaha waal waidaa wujida haddii la helo laqiidun cunug la soo qaaday biqaaricati dariiqi jidka dhexdiisa laga soo qaaday jidka hadda dhexdiisa waa sida badane jid shardi ma ahan ama masaajid iridiisa lasoo dhigi karaa ama jidkaa la dhigi karaa waa isku mid fa akhduhu caruurkaas in la qaado wa tarbiyatu in la tarbiyeeyo wa kafaalatu in la kafaalo qaadaa waajibatun waa waajib saddexduba waa waajib inla ma maahan baadidii xoolahoo kale oo lagulahaa khiyaarad leeda waa waajib in la qaado in la tarbiyeeyo waa waajib in la kafaalo qaado noloshiisa meel la saarana waa waajib calalkifaayati iska kaafin korkeedu ku waajibay waa fardulkifaa'i haddii qof kafaalada ehel u ah inuu wax kafaalo qaado qof ehel u ah iyo xanaanada hadduu qaado qof xanaanada ehel u ah dadka kale dembigu waa ka dhaca haddii kale oo uu dayacmo caruurkaas oo uu meeshaas ku dhinto dhammaan inta ogaatay oo qaadi kartay waa ku wada dembaabayaan saqiirkaas miskiinka oad meesha ku dhintay waa cuquubo khatar ah marka waa waajib marka in la qaadaa laakiin waa kifaa'i cayni ma hal qof hadduu ogaadana halka qofay farducayn ku tahy marka caruuraha meelaha yaalla lama dayici karo walaa yuqaru lagu qiri maa ilaa biyaddi amiinin qof aamina gacantiis maahane qofka soo qaaday hadduu faasiq yahay ma la yeela waa laga qaadaa afar shardi qof aan lahayn looma day karo waa in laga qaado qaadigaana ka qaada qaadigaa ka qaada waxaa shardiya an yakuuna musliman xuran cadlan rashiidan afartaasaa la rabaa saddexdaa shardi oo kale waxayna dhigaa sharaxa walaa yuqaru lagu qiri maaho loo day maaho lagu sugi maa allaqiidu kii la soo qaaday ilaa biyaddi amiinin xurin muslimin rashiidin waa afartii shardi marka amiinka cadligaa loola jeeda maxalkee laga biila marka fa in wujida haddii la helo macahu caruurka la jirkiisa maalun maal caruurkii meelaa la dhigay xoogaa dahabaa baalka uga jira oo qofkii meesha la dhigay ama xoogaa lacaga waxbuu meesha la dhigay xoolahaasaa laga nafaqaynaa yaa ka nafaqaynaa qaadiga xaakimkaa ka nafaqayna xaakimka aa ka nafaqayna qofka soo qaada waxaa laga rabaa inuu inta qaadiga u tago yidha carruurkaana soo qaada xoolahaana meesha la yiilay waa inuu u idmoo yidhaa ka nafaqee hadduu si kale u nafaqeeyo lama ogolo mamnuuc wey isagaa soo qaaday isagoon qaadi u geynu iskaga nafaqeey maya laga yeeli maayo fa in wujida haddii la helo macahu laqiidka la jirkiisa maalun maal anfaqa calayhi waxaa ku nafaqaynaa alxaakimu minhu maalkuu ka nafaqaynaa waxaa la mid ah hadday jirta waqaf loogu talagalay carruurta dariiqyada laga helo oo dadka ganacsatada hantilayaalka ay yidhaahdaan maalan gurigaas waxay dhaqaalaha ka soo baxa carruuraha dariiqada laga hela ha lagu baxsho khalaas xoolahaas wax ku leey kuwaasaa laga nafaqayna marka xoolo khaas haddii la helana waa laga nafaqayna oo meesha la yiilay xoolo waqafa hadday jireenoo lagu waqfay carruurta sidaasayla waa baahi taagan oo joogto ah oo sida badan mar walba taagan xoolahaas waqafka ah laga nafaqayna haddaan mid khaasoona loo hayn mid caamoo waqafana aan lahayn oo keligiis meel laga qaado waqafna aan la aragoo soomaaliyaoo kale u tahay oy waqafba aan oqoonin ee yaqaana inay boqol iyo konton neefo arya meel habeen ku cunaan ee hal guri oo carruurtaas lagu dayac tira aan laga heli karin kuwaasoo kale marka baytulmaalka bangigaa laga biila islaamiga oo ummadda ka dhexeeya bangi qofleyka maaha midka oo baytulmaalka oo midka ummadda ka dhexeeyo dawladdu haydo dawladdaa laga rabaa inay biil ka bicido wa in lam yuujad haddaan la helin macawla jirkiisa maalun maal fa nafaqatu fii beyt ilmaali baytulmaalka wey dii la waayana hantiilayaalka muslimiinta bixinayaan oo baytulmaal la waayo faslun fii axkaami lwadiicati ammaanadii axkaamteediu fasali wadiicada waxaa la idhaahdaa waa shay qof inta soo qaaday qof u dhiibtay ou idhi ii hay shaygan ii hay shaygaasaa la idhaha wadiica qofaa inta wax soo qaado qof u keento uu leey ii hay shaygaas igu sin iisii ilaali shaygaasaa la idhaha wadiica walwadiicatu wadiicadii ammaanatun waa ammaano shaygaas qofka loo dhiibay waa ammaano ammaano mar haddii lagu yidhi waa caddahay xadgudub hadduusan la iman ma damaanayo waa guba kartaa cadowaa kaa xoog badana dhici kara haddaan xadgudub aysan ku baabi'in ma damaanaydid maxaa hadii la yidhaha qofkii wax loo dhiibto hadday ku baaba'aan waa damaana ee haddii qof wax qabanayaba lama arko qof walba waa diida marka wuxuu ku damaani karaa oo kali ah waa tafriid ama tacadi inuu la yimaado bes intaasuu ku damaani karaa wlwadiicatu wadiicadii ammaanatu waa ammaano wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa la aqbilideeda haddii qof kuu keena alaab ku yidhaa ii hay inaad aqbashood u haydo sidaasaa sunnaa waajib maaha yaa loo sunneeyaa waa liman qofkii qaama ey qadara awooda bilammaanati inuu ilaaliyo fiihaa wadiicada qaama bimacnaa qadara wey qofkii u istaagi kara oo awood u leh xifdigeeda wey haddaadan awood u lahayn sunno maaha waa inaad ka carartaa wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa qabuuluhaa wadiicadii la aqbalideeda liman qofaa loo sunneeya qaama u istaagay bilammaanati ammaano fiiha wadiicadaas marka bilqaama waxaa loola jeedaa liman qadara calaa xifdiha wey walaa yadmanu mana gudeeyo qofkii oo wadiic ahaa oo loo dhiibtay qofkii loo dhiibtay ma gudaayo ilaa bitacadii xadgudub maahane wuxuu ku gudi karaa waxaa laga arkaa inuu ku xadgudbay xadgudubku waa badan yahay waxaa ka mid ah isagaa loo dhiibay markaasuu qof kale u dhiibay uu yidhi shaygan waa ammaano anaa laigu ammaanaystee hay oo xifd waa guda haddii meeshaas dhibaata ku timaado kusoo baabo yaa yidhi qof kale u dhiib waxaa la mid ah meeshii lu ogaa maalan dukumiintiyaa loo dhiibay markaasaa la yidhi qaanadda ii geli waaye waa geliy kadib unta ka baxshay uu gurigiisii geeyey qasnad adaga ku jiray meel yaro armaajo isagoo ku jiraa uu geliyey meeshii anta tuug jabsaduu kala baxay waa lagu leeyay maxaala meeshii ii geli la yidhi meel ka daciifsan isaga u raray xadgudubkay ka midta xadgudubkay ka midta wa qowlulmuudaci wa qowlulmuudaci qofkii ammaanada loo dhiibtay hadalkiisa maqbuulun waa la aqbala qofka loo dhiibtay ammaanada oo la yidhi ii hay hadduu yidhaahdo waa celiyey qofkii ii dhiibtaan u celiyey kiina wuxuula iima celinaysi alaabta qowlka waxaa la aqbalaa qofka wax loo dhiibtay haddaan markhaati lahayn qowl qofka oo wax loo dhiibtay hadduu yidhahdo waa u celiyey waa la aqbalaa qowlkiisaasaa la aqbala qowlkiisaasaa la aqbala ilaa ixsaanu ugu hayey wa qowlulmudaci qofka loo dhiibtay ammaanada qowlkiisa maqbuulun waa la aqbalaa fii raddihaa celinteeda cala almuudici qofkii u dhiibtay uu u celiyey qofkii u dhiibtay inuu u celiya hadduu sheegtay isku inkiraan midka loo dhiibtay qowlkiisa la aqbalaa qof kasta oo lagu yidhahdo qowlkiisa la aqbala waa la dhaarina qofka marka lagu yidhahdo alqowlu qowluhu maca alyamiini waay dhaaraa la socota dhaaraa la socota wa calayhi cala almuudaci qofkii loo dhiibtay korkiisa waxa adayo waajib ku ah wa calayhi cala almuudaci qofkii loo dhiibtay waajib waxaa ku ah an yaxfadahaa inuu wadiicada ku xifdiyo fii xirzi milihaa ayadoo kale meesha lagu ilaaliyo shayga loo dhiibtay isku mid maaha hadduu maacuun yahay meesha jikada hadduu iska dhiga waa ilaaliya jikada waa la dhiga maacuun laakiin dugumiintia loo dhiib markaasuu jikada dhex dhiga waa lagu leey day dayacan jika lama dhigto halkaas lacagay ahayd markaasuu meel meeshaanoo maacuunta ama dharka la dhigu dhigay waa lagu leey waxaa la rabaa shayga meesha asagoo kale lagu ilaaliyo inuu dhigo shayga asagoo kale waydaa duliba haddii laga dalbado bihaa wadiicadii qofkii loo dhiibay alaabtia qofkii oo doona inta yimid si alaabtii aan kuu dhiibtay waydaa duuliba haddii laga dalbado bihaa wadiicadii oo falam yukhrijhaa uusan bixin macalqudrati isagoo awoodid ay la jirto calayhaa ammaanadii uu awoodo oo cudurdaar uusan jirin waa bixi kara waa bixi karaa waa bixi diiday marka xataa talifat ilaa ay baaba'day damina waa guda fiiri isagoo baqaarka iridda ka taagan aa qofkii ordaaye markaasu yidhi war dugumintiga ii soo bixi meelahan dabaa ka kacayaa laleeyahay sida dugumintiga markaasuu yidhi dabkaasna soo gaari maye waxbaa iska daa hadda waxba yaana baqaarkaan furine dabkaas mana soo gaaraaye iska ord iska ta insha allah mana soo gaaraaye waa soo gaara waa gubta isagaa lagu leeyay isagaa lagu leeyay mar hadduusan wax cududaar lahayn laakiin fiiri tuugaa bilqaysayda meeshii mooryaana dadkii dhacayda tuugaa dadkii dhacayda baqaarkii iridiisu intay ninka inta baqaarkii xirtay meelaha iska istaagay markaasuu yidhi sii wari alaabta igu jirtay tuugaa wata meelaha taagane war baqaarka dhamay dhacayaan haddii la furo war baqaarkaaga maana si anu waa la carara intaydi waan ka yeeli ma wuxuu leeya nio meesha haddaan haddaan furo tuugadaana dhacayda hadday inta marka jabido qaadato laguma laha maxaa yeele khataraa ka jirta markaa cudurdaaru haysta cudurdaaru haysta ila hadduu furo wixii o dhama laysku qaadaa kaala tuugada u fur la dhihman والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد